haddii iskuul la ii diro haddii tuubo la ii diro haddii suuq la ii diro waxaa maskaxdayda ka guuxaya waxay ahayd inaan noqdo qof cilaan ka yaqaano oo ka shaqaysto kasakoo waxbarashada asaasiga iskuullada waxaa jira xirfado kale oy hay-adaha samafal ka abaraan dhalinyarada xeryaha qaxootiga qaarkood ayaana ka aflaxay kuna shaqaysta xirfaday barteen kadib waxaan dhacay in aan meel aniga qaas aan uleh aan furto oon ka ganacsado kadib qof caan aan noqdo qof magac leh aan noqdo qofka maanta dhagaxley ugu wata cilaansaarka aan noqdo hodan xaaji cabdi oo loo yaqaano hodan fanaxley waa gabar caan ku ah qurxinta dumarka iyo cilaansaarka balse barashada cilaanka iskuul umaysan gelin maya galaas uma gelin caawiye ayaan ahaa hooyaday ee saaluun lahayd ayaan caawin jiray gabdhahan ugu buuxin jiray waa ag fariisan jiray juhdi badan baan geliyey wakhti badan bay iga gashay al-ultim waxaa noqday qof macalin aba oo ayadiiba ka badisay hawrartii baan ka bartay iskuul umaan soo gelin hooyadeed ayay ka baratay waxayna ugu dambeyntii u gashay imtixaan cilaanka imtixaankii baa laiga qaaday saddex maalin baa imtixaan u fadhiyey markii dambe qofka lambarka koowaad soo galaa noqday lambarkii koowaad markaan soo galay shahaadadii baa la isiiyey maakis fiican baan keenay dhanka kale waxaa jira caqabado mararka qaar soo wajaha shaqada hodan balse waxay ku maaraysaa qof xanaaqsan intuu i yimaado weli uu maaragtay qof brogaraam socdaa i imaanaya xataa waan dejiyaa waan waaniyaa waan la taliyaa maasha allah qof walba si waay nin walba dabeicadiisu igula imaadaa laakiin dabeicadda tiisa uu wata unbaan kula dhaqma anigana shan iyo toban gabdhoodaa nahay cilaan baan rabnaa cilaanka noocaas noocaasaan rabnaa meeqaa ku saartaa meeqaa naga dhimi kartaa maxaad maaragtay aad noo samayn kartaa wixii markaan ruuxii ku heshiino oo la ikaxeeyo meesha intaan xero oo ciddii aan tago oo cilaankii aan bilaabo cilaankii markaan bogo qof kalaa iska soo boodaya meesha madax ka ah arooskaanaa u taliyaa camal gabadhan maxaase oo la heshiisay lacagtaa way badan tahay iyo waxyaabo noocaas idinka isku noqdee waxaan dhaha wixii markaas aad wixii macquul aad soo ogaatiin misana aad u malaysiin ii keenaan dhaha maba ka waalibo wakhti dheer kadib waxay ku faraxsan tahay dadaalkeeda miro dhalay farxad weyn bay iiga dhigan tahay maxaa yeelay magacaygaa meesha ku qoran sawirkaygaa ku dheggan xataa mararka qaar walaahi waxaa farxadiya cunug yaroo meeshaa maraayo boorkuu akhrinayaa hodan fanaxley fanaxley uu ileeyahay taasi farxad bay ii tahay waana qoslaa insha allah caanimaan ka fahmi sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan ay ku faraxdo ee soo maray iyo kuwo ay dhibsatay sida ay mar kale sharaxday maalintii igu faraxad badneed waxay ahayd ruux intaa intaan cilaan aan u saaray oo aroos ay ahaayeen haddana aan ka filaynin lacagtii in la isiinayo ma aan filaynin maxaa yeele ruuxii horaan u aqaani ruux khataatuu ahaa ruux kadeed buu ahaa arooso badan dad oogu soo saareen saaluumo kale oo isku dhaceen ruuxa maxaa kuu geliyaa layidhi hodanay ruuxa maanta maxaa kuu keenay ilinkaaga soo istaajiyo cilaan ugu saartay haddana iska dhaafaandhe anigoo tii igu qufulan tahay yaa haddana lacagteydii kombileeta la ii siiyey ruuxii wuu ilaahay baaba ii soo jeediyey barkiisa maalinta iigu farxad badneed taas ahayd maalinta iigu murug badneedna waxay ahayd ruux intuu cilaan iga qasay oo cilaan oo kun iyo shan boqol lacagteeda camal intuu iga qasay waan kuu imaanaynaa intuu i dhahay oo haddana uu iga tegey markuu cabbaar uu iga maqan yahay haddana intuu u imaaday cilaankii uu iga saartay haddana uu deen iiga dhigay dayarta soomaaliyeed rag iyo dumar ee shaqaysanin ayay ugu baaqday aniga waxaan dhihi lahaa hadda guri la fadhiyo waxa uma taraayo guriga markaan fadhiyey markaan shaqaysanayo maanta maanta iga farxad badan tahay guri la fadhiyo waxawa faa'iida ma lahan sharafta waxay ku jirtaa shaqada nidaamka wuxuu ku jiraa shaqada marka waxaan dhihi lahaa gabdhahan oo meelaha maaragtay tigtob iyo afaaro kale iskaga mashquula nafsadooda isku dhiirigeliyaan in ay shaqaystaan nolosheeda iyo tan qoyskooda ayay sheegtay inuu wax badan iska bedelay shaqadeeda ka hor iyo kadib inta aanan shaqaysan jirin ruux keligii iskaaba ahaa laakiin hadda intaan shaqaysto farxad baaba ii soo hooyata maasha allah ruux maanta dhan haddaan murugahayse hadday murugahayninbo magaalada haddaan soo aado stareskuu iska baabi'ibo dhanka kale waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay waxbarto gabdhaha raba inay bartaan cilaanka diyaar baan waa firiyaana ku barayaa marka ayagun haymaa shaqa sharaf leh maxamed baaruud xuseen warbaahinta hystaa dhadhaab